waxaa khiyaarta hawada nagala soconaysaa iyadoo maalmahan magaalada xamar guxuud oo kamid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka caynu halkaa shir we shir bilaal nooga socday beesha guuleed garaad barkad ayaa shirkaasi waxaa ka soo baxay go-aamo ay soo saareen shirweynihii ka socday laga soo saaray magaaladaasi xamar guxuud haddaba shabakada wararka cayudhadkum ayaa telefoonka magaalada xamar guxuud kula xiriirtay qaar ka mid ah qabaqayaabasha shirkaasi ka socday magaalada xamar guxuud ismaaciil axmed oo kamid ah guddiga qabaqayaba shirkaasi ayaa ceeg dhadkan weydiisay qodobada ka soo baxay shirkaasi magaalada xamar guxuud ka dhacay
bismillah bismi illaahi raxmaan raxiim go-aamadii shirka beesha guuleed garaad barkad kadib markii ay beeshu shir isugu timid markii ay ahayd shan iyo tobankii bishan socdayna ilaa laba iyo labaatankii bishan kana soo kaas oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan waxgaradka beesha sida garaadka cuqaasha ganacsatada aqoon-yahanka culimada dhalinyarada haweenka iyo dhammaan qeybaha bulshada ka kuna tasha kuna tashanayeen kaa kagana tashanayeen masiibkeeda masiibkooda beeleed waxay go-aan ku gaadhay qodobadan hoos ku qoran kow midnimada beesha labo xoreynta deegaamada la haysto saddex tayeynta iyo tirada ciidamada beesha okay qodobka koowaad midnimada beesha guuleed garaad raqamkiisa ee ilaalinta sharafta iyo karaamada beesha in laga horumariyo danta guud danta gaarka ah ta guud laga horumariyo ka hortaga wixii keeni kara khilaaf iyo burbur beesha dhexdeeda in in guddiga shaqeeya ee shan iyo tobanka xubnood loo daayo shaqada beesha in beeshu ka madax banaan tahay dhammaan siyaasadaha ka jira deegaanadan in beeshu isugu timaado shir sanadla ah qodobka labaad ciidamada beesha ale xoreynta xoreynta deegaamada la hayso qodobka labaad qeybta koowaad ee waxay beeshu isugu isku raacday xoreynta deegaamada la haysto waxay beeshu go-aan ku gaadhay in lagu in lagu raadiyo nabadgelyo iyo wadahadal deegaamada laga haysto waxay beeshu go-aan ku gaadhay haddii laga bixi waayo deegaanada laga haysto in xoog lagaga saaro waxay beeshu diyaar u tahay wax kasta oo keeni kara midnimada dhulbahante okay qodobka saddexaad ciidamada beesha waxay go-aan waxay go-aansatay xoojinta iyo tayeynta ciidamada bees ciidamada beesha ciidamadaas lamber b ciidamadaas oo loo igmaday ilaalinta deegaanka beesha c in loo xil saaro guddiga nabadgelyada iyo xoreynta oo ay kaashanayaan saraakiisha ciidamada intaas intaas ayuu ku saabsanaa adeer bayaankayagii ama qodobadii kasoo baxay shirkii ka dhacay xamar wuxuud ay kaga arrimanayeen arrimaha khaaska ee beesha guuleed garaad ismaaciil intaadan ka bixin shirkan cuqaasha ama magacyada saxeixay adoo soo koobaya ama akriyaba yaa kamid ah
okay waxaa dadkii googtooga ka ahaa waxaa kamid ahaa garaad absi saalax oo ahaa shirgudoon shir guddoomiyihii beesha garaadkiina ahaa jiif caaqil axmed saalax maxamed jaamac maxamed jiif caaqil jaamac maxamed deeg cali xaaji cali xaaji cumar cabdi faarax cumar dhammaan waa caaqilada raggaas oo dhan cali ba caaqil cali baxnaan caaqil faarax cali maahir oo wakiil ka ah oo wakiil ka ah warsame cali maahir wakiil ka ahaa odayaal badan baa joogo aada iyo aada muhiim u ahaa oo ay kamid ahaayeen saxardiid bare bulaale maxamed nuur faliid ibraahim nuur faliid xaaji xaaji axmed xaaji maxamed xaaji axmed xaaji maxamuud faarax sulub oo isna caaqiladayo xildhibaan ba ahaa ibrahim cabaade cabdullaahi salamaan dhega weyne xaashi axmed debey lama soo koobi karayo badan oo odayaal ahaa iyo caaqilo ayaa meesha joogay beeshuna uma kala hadhin waxaa joogay ganacsiyaal muhiima oo kamid ahaa ismaaciil axmed dayib shucayb maxamuud cabdi faarax sugaal cali baxnaan iyo dhamaan iyo rag badan oo hadda aan marka magacyadooda kusoo xaadirin karin aqoon-yahan ayaa joogay saraakiil ciidamada ayaa joogay shirkaasi shir aada u balaaran ayuu ahaa raggaas oo dhanna goobjoog ayay ka haayeen ismaaciil shirkiini waa uu soo xirmay go-aamada soo saarteen goormaa laga yaabaa in go-aamadan ay dhaqan galaan mar haddii garaadka go-aamada aad joogtay uu seexay goormaa laga yaabaa inay dhaqan galaan oo aad sar ka qabtaan
adeer guddi ayaa loo xil saaray guddigaas markay hawlahooda kusoo dibaritaan ee soo dhamaystaan ayay dhaqan gelayaan insha allahu tacaala inkastoo bil rabadaan lagu jiro laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan bay uurgelayaan go-aanadaas insha allahu tacaala ergooyinkii waxaan ugu maqaalaa inay kala tegeen oo ay kala aadeen me- meelihii ay ka yimaadeen shirkiina uu soo xidhmay sida taariikhda ay- ay ku xusan shirkaasna shir aada u weyn buu ahaa beesha iskugu timi n ma shiro kale beeshu ay yala doontaa n maalmaha hoo socda ama sanadaha hoo socda aad ku ballansateen
hawlahan la hayo dhammaan shir ka maari maayaan shirarkii de shirarka hadda waxaa la sameeyey guddiyaa la sameeyey guddiyada ayaa qabsanaya shaqadoodii
ismaaciil axmed dayib oo kamid ah qabanqaabiyaa shirkaasi oo waramayay shabakada wararka ceerdhodcom isagoo ku sugan magaalada balecad oo uga soo waramayay go-aamadii kus- kasoo baxay beeshii shirweynihii ay yeelatay beesha guleed garaad barkeed ee ka dhacay magaalada xamar guxudh shirkaas oo ahaa shirkii ugu ballaanaa ee intaas m- muddooyinkan ay isku yimaadaan beesha guleed garaad barkeed oo isagoo ka dhacay magaalada xamar guxudh ay kasoo qayb galeen isimo uu hogaaminayo ama isinka beeshaasi garaad absi galaasaalax ganacsato siyaasiyiin cuqaal xildhibaano iyo marti sharaf kale oo iyagu shirkaasi sida weyn uga soo qayb galay shirkaas oo kasoo baxay go-aamadaasi aad maqlaysaan oo beesha guleed garaad barkeed ay kaga dhawaaqday magaaladaasi xamar dhagxud ismaaciil aad baa mahadsan tahay
okay waa mahadsan tahay